halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo salaasa ah bisha maarjna waa toddobiyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddaeeda cawaysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaan halkan si wada jira idinka daadahaynayaen oo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba maxamed cabdi sandheere
halkaasaan shahaadadeydii aan ku qaatay oo aan ku qaatay diyaaradaha waaweyn xamuulka airbus ayaan kabtanimadeedii ayaan qaatay weli hadda inkastoona aanan ku shaqaynin hadda shahaadada kabtanada waa inay every six months lixdii biloodba waa inay duulaan seena shahaadada uga bixin marka lixdii biloodba mar baan maaragtay seena shahaadadeeda uga bixin ayaan duulaa
waxay ahayd asli xasan cabaade oo aduuliyo horey uga tirsanayd ciidanka cirka ee soomaaliya oo marti noogu ah xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga ee caawa qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo guusha laga gaadho shaqada iyo weliba qaybaan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijka marka horese warkii caalamka
dalka israa'iil waxaa ka socota doorashadii ra-iyo ururintii u dambeysayna ayaa muujinaysa in xisbiga likuud ee ra-iisul wasaare netanyahu uu hogaamiyo uu dhowr kursi ka dambeeyo isbahaysiga uu hogaamiyo isaaq herzog labada dhinac ayaanu midna haysan aqlabiyadda loo baahan yahay oo ah koob iyo lixdan kursi waxayna taasi keentay olole cusub oo labada dhinac ay ugu jiraan sidii ay u soo jeedan lahaayeen ururo iyo taageerayaal dheeraad ah wariyaha v o a scott bob oo jooga magaalada jerusalem oo doorashooyinkan uu ka soo warinayo ayaa sheegaya in doorashadan ay noqon doonto tii ugu dadka badnayd marka la eego tirada dadka codkooda dhiibanaya
madaxa wadaxaajoodka hubka nucleerka ee iiraan ayaa sheegay in dalka iiraan oo dhinaca iyo maraykanka iyo dalalka kale xubnaha ka wadaxaajoodku ay wada gaadheen isfaham guud kaasi oo ku saabsan inta badan arrimihii laga wada hadlayey cali akbar saalixi ayaa u sheegay telefishinka dowladda ee dalka iiraan inuu harhsan yahay hal shay oo muhiima oo lagu kala aragti duwan yahay haddii kaas lagu heshiiyey xilli dambe oo maantana waxa uu sheegay in dhammaan dhinacyadu ay gaadhi doonaan heshiis rasmiya oo ku saabsan arrimihii farsamo ee lagaga wada hadlayay wadaxaajoodka ka socda dalka switzerland sarkaalkan faahfaahin badan kama uusan bixin waxa uu shaygaasi muhiimkaahi yahay saalix ayaa hadalkan sheegay xilli uu kulan u socdo maalintii labaad wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka maraykanka john kerry iyo iiraan maxamed jawaad dhariif ciidamada siiriya ayaa lagu eedeeyey in ay dad rayd ah ku laayeen weeraro ay diyaaradaha dagaalka ee dowladdu duqaymo u geysteen degmada raqa bishii noofembar ee lasoo dhaafay weerarkaasi oo lagu tilmaamay mid ka soo horjeeday xuquuqda aadamaha eedayntan ayaa lagu sheegay warbixin cusub oo hay-adda amnesty international ay soo saartay maanta oo salaaso ah waxaana warbixintan lagu faahfaahiyey in weerarkaasi lagu dilay dad gaadhaya boqol iyo shan iyo toban qof amnesty oo khadka skype-ka kula hadashay qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa goobaha uu weerarku ka dhacay iyo kuwo ka mid ah dadkii xasuuqaas ka badbaaday ama iyo kuwo xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa waxay u sheegeen in diyaaraduhu ay gantaallo ku tuureen deegaankaasi oo aanay ku sugnayn wax maleeshiyaad ah
dowladda dalka bakistan ayaa xukun dila oo daldalaada ku fulisay labayo toban raga talaadada maanta ah tiradan ayaa tiradii ugu badnayd ee hal maalin gudaheed lagu fuliyo tan iyo markii xukuumaddu ay dib u fasaxday xukunka dilka toban ka mida maxaabiistan ayaa lagu dhex daldalay xabsi ay ku jireen oo ku yaala gobolka bunjaab halka labada kalena dhinac lagu dilay koonfurta dalkaasi waa gobolka karaaji xeerkan ayaa markii hore oggolaanayay in la dilo oo keliya dadka falalka argixisada loo soo xidho laakiin toddobaadkii hore ayaa xeerka dib u habayn lagu sameeyey iyadoo lagu daray dhammaan maxaabiista u xidhan dilka ee racfaankooda la diiday tan iyo markii dib loo soo celiyey dhaqangelinta xeerkan waxaa lagu fuliyey dad gaadhaya toddobiyo labaatan qof kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa arrintan cambaareeyey iyagoo sheegay in dalka bakistan ay u fududahay in dadka layska eedeeyo oo kadibna dil lagu fuliyo
aweysin wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a kuna soo dhowaada barnaamijkii waa go-aankaaga haatanna dhadhaab dhalinyarada ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay inta badan dadaal ugu jiraan sidii ay uga tegi lahaayeen oo dalalka kale ee dibadda ah ay nolol uga raadsan lahaayeen kuwaas oo aan dib ugu soo noqon hase yeeshee waxaa jira qaar deegaano kale waxbarasho u doonta kadibna dib ugu soo noqda xeryahaas qaxootiga meherado ka abuurta islamarkaana guul ka gaadha shaqadooda warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa dhadhaab inooga soo diray wariyaha v o a xasan aadan xasan tarax
baagamuundanimada waa ay ku badan tahay dhalinyarada xeryaha dhadhaab oo waxaad arkaysaa gidaar walba iyaga oo raxanraxan u taagan badidoodu ma hayaan wax camal oo waxa ay wakhtiga ku lumiyaan meheradaha shaha laga cabo amaba goobaha fadhi kudiriyada ku badan yihiin balse waxaa ka dhiidhiyey tiro yaroo dhalinyaro ah kuwaasoo isku dayay inay wax soo saar yeeshaan amaba xoogooda maalaan burjuko aan sanduuq enterprise waa xarun lagu sameeyo sanduuqyada iyo burjukooyinka xaruntan waxaa la aasaasay labadii kun iyo labaiyo tobankii yuusuf naaleeye waa shan iyo labaatan jir ku nool xeryaha laba sano ka hor ayuu ku dhaqaaqay hindisihiisii ugu horreeyey ee ganacsi isaga oo albaabada u furay shirkad samaysa sanduuqyada iyo burjikada toddobaadkii waxa ay soo saartaa shirkadan in ka badan boqol shay oo isugu jira sanduuq iyo burjiko inkastoo ay shirkadan kasoo dhexbaxday duruufo adag iyo xaalado kakan maanta waxay dhashay laba xarumood ee xeryaha ku kala yaal aasaasaha shirkadan yuusuf naaleeye yaa barnaamijka waa go-aankaaga ee v o eda ka baxa faahfaahin ka siiyey adeegyada ay shirkadahani qabtaan iyo waxyaabaha mustaqbalka u qorshaysan waxaan ku aanweynaa inaan shaqooyin aan yeesho waxaan ka shaqaysto aan macnaha iyo hanti inaan yeeshaan isku dayay fikradaha marka badan baa usoo dhacay hadda ka hor fikrad waxaan helay marka sanduuqyada iyo maaragtay suuqan ku arkay fara badan oo laga samaynayo biro iyo jiingada iyo waxyaala la jeexaya wax noocaasa waxaasi marka nin fikradan sidaad ku barataa waan isku dayay bal inaan sameeyo waxaa arkay sidii ilmo maaragtay duundiga oo doorada camal waxyaala noocaas samaynayo fikrada meesha ka yar qaatay tababarba markadambe waxaan u aaday nairobi tababarkaan nairobi u aaday baan waxaan kusoo bartay khibradan maaragtay oo sanduuqyada si loo sameeyo burjikooyinka carada laga sameynayo oo maaragtay cara gaduuda loo yaqaano loom soil shamiteer lagu darayo maaragtay burjikadii oo la hagaajinay maaragtay oo qaabkeedii kore oo birta ah anoo marka xalihii takhasus ku soo qaatay ayaan qaxootiya haddana dib ugu soo laabtay haddana maadaamaan ahaa dadkii hore qadiimiga ifo shaqada aana aan ahay waxaan asaasay marka maaragtay in aan khibrad keeno iyo maaragtay si aan lacag iyo hanti aan ku yeesho tiibu marka aan ii suurta gashay ilaa maaragtay asxaab igu soo biiraan khibraddii aan nairobi ka soo bartay tababar aan eygana aan siiyo aan isku dayno maaragtay saddex xeer xataa waan isku dayno inaan maaragtay aan ka samaysano meelo oo maaragtay aan wax ku gadgadno because hal meel haddii wax laisku wadageeyo ifoo kale hadda aan aana ka dhigno oo boqol sanduuq camal aan sameyno maanta masle laba maalmood waxaa laga yaabaa in maarata dadkii wada arki waayaan saddex xera marka u kala qaybnay oon ku yeelnay xurumo aan maaragtay aan ku gadgadno maxaa kugu dheliyey in aad barnaamijkan samaysid ee santuuq samaynta iyo burjikooyinka maxaa kugu dheliyay adiga waxay u dheliyay waxay tahay in badan baa horta qaxootigan aan soo joogay kutooka nineteen ninety one ilaa iyo xilligan iskuul baan bartay dhexdan kaga baxay duruufta keentana waxay ahayd wax la-aan oo dee qaxootigii xaaladaha iskeyn marba wax shamuuri la iska qaadanayaa marba burkaa gooy baa leeyahay waxaad u baahan tahay maaragtay dharbaad u baahan tahay qof bini-aadan baad tahay saabuuntaadii waxaad ka fakeraysaa gurigaaga niin iyo xagga faamilka xataa marka waxaan is idhi fikradaan fiiriyey macallin miyaad noqon kartaa macallimiintiyaa batayaa layidhi maxaad kaga gashaa kombyutar miyaad ku biirtaa adi fikraddanba waxaa arkay marka fuundinimadan ayaa very easy ila noqotayba fikraddiibaa markaan qaatay tiyo haddana maaragtay aan ku guulaystay haddana waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inaan weli aan sii wado ilaa iyo heer aan ka gaaro mustaqbalka ka shirkad ahaan hadda aad samaysay maxaad hiigsanaysaa aad leedahay ma inaad meeshan kusii joogjisaad rabtaa intaa xarayahan aqutulyoonka aad ka raadsanaysa mise mustaqbalka waxaad rabtaa in shirkadaha waaweyn oo mataqaana caalamka ama soomaaliya ka dhisan oo kale inaad ku biirto shirkadaha soomaaliya ka dhisan iyo kuwa kenya ka dhisan intaba insha allah waan rajeynayaa dhallinyaro hadda gruubkeena ku jiraan oo ayagana khibradahan bartay qaar baa hataa kenyaan ah aan inkastoo qaxooti ahay oo hadda aan kibaandaan lahayn laakiinse waxaan rajeynaya insha allahu tacaala hadduu waddankeena nabad noqdo maaragtay qul baa yari jira la sheegaye in maaragtay xataa aan muqdisho iyo maaragtay meelow maaragtay waddankeena aan la galo farsamooyinkaas oo insha allahu tacaala waana ku guulaysan doonaa saasaan rajeynaya waxaad joogtaa xerada qaxootiga ee ifo marka mis leedahay baahida dadka ku nool xerada qaxootiga amaba suuqa waad dabooli kartaa marka loo la dhaho baahida ay dadka u qabaan inay helaan sanduuqyo ay wax ku ritaan iyo burjukooyin ay wax ku karsadaan saa'id boqolkiiba boqol waxaa ka mid ah hadda jiirkaa aad u batoo kale dadkii masaakiinta intii hore ay soo gateen buuba ka cunayaa waa baal waa baal raashin raayisa bur baa la keenay waxaa yaalla ay sheegeen misir baa dhinac daadsan saliid waxaan ku dhahaa boorash baalku iska jecel yahay waa qaxooti meeshii wax la kala astura male stoor male oo khaas oo lagu kaydiyo alaf baalka wax raadinaya dharkii buu ka cunaya de marka laazim wax birin buu kaga badbaadi karaa birahan marka waa birihii aan ka sameynaya santuuqyada iyo niini dadkana laazim wax biro oo wax ku kaydsadaan way jecel yihiin marka annakana qiimaha badanaa waan u raqiysnaa si maaragtay aan u helno uutumada marka kiiskiisaan kor lacagteena ugu sii darno oo aan u sharaxno rinjiyano maarata looga helo marka laazim insha allahu tacala marka waan rajaynaya hataa saddexeena xero hataa in kamanigan uu aad uu usii weynaado insha allahu tacala mustaqbalkana waddankeena aan fikradahan aan la aadno dhalinyaro fara badan oo maaragtay waddanka joogaan oo waxba aan qabanin inaan ayagana aan takhasus ku yeeshaan oo insha allahu tacaala ay aad usii weynato oo dhalinyaro fara badanna ay maarata ka faa'idaystaan waan rajaynaya insha allahu tacaala keliya ma ahan ujeeddadoodu in ay tahay inay wax soo saar yeeshaan balse waxaa kaloo ay baraan dhallinyaro kale sifa ay u noqdaan kuwo anfaca naftooda maxamed yuusuf waxa uu ka mid yahay dhallinyarada wax ka barta goobtan waxaan bartaa saaxiibkayga farsamada la yimid oo kala yimid xaggaas iyo nairobi oo qaxootiga oo keenay aniga halkan qaxootigan ifaan jooga arday ayaan hadda wax baranaya oo saaxiibkii alaabta oo keenaan bartaa sida burkujada sanduuqyada wax lacag kuma qaatin laakiin barasho ahaan waan bartaa waxaan mustaqbalkan waxaan jeclahay siduu heerka saaxiibkaygu maanta uu ka gaaray inaan aan ka gaaro si kastaba ha ahaatee dadaalka ganacsi hal abuurka cusub iyo himilada durugsan ay la yimaadeen yuusuf naaleeye iyo dhallinyarada la shaqaysa waa mid muuqaal fiican ka siinaya waxqabadka uu qofka dhallinyarada ahi bulshadiisa kusoo kordhin karo isagoo aan dal shisheeye u doolin aadan xasan torax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab aad buu u mahadsan yahay aadan xasan tarax dhegaystayaal ha moogaanina warbixin kale oo isla arrintan ka hadlaysa oo habeenka khamiista aad dhegaysan doontaan
fiidnimo wanaagsan caweysin wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinka gamanaysa magaalada washington barnaamijkuna waa barnaamijkii waa go-aankaaga haatanna muqdisho shirkadaha tagaasida ee muqdisho waxa ayaan dhahday ayaa sheegay inay shaqo abuureen boqolaal dhallinyaro oo qaarkoodna ay heleen shaqo toosa qaar kalena lagu gacan siiyo sidii ay meherad u abuuran lahaayeen faahfaahinta sida shaqa abuuristani ay u socoto ayaa wariyahayga axmed xasan colaad waxa uu ka waraystay sheekh nuur maxamed aweys oo ka tirsan shirkadda macaani oo ah shirkad ka ganacsata mootooyinka tagsi ahaanta loo isticmaalo ee bajaajka loo yaqaano sheekh nuur ayaa marka hore ka hadlaya goortii ay bilaabeen inay bajaajta muqdisho keenaan
bismi illaahi raxmaan raxiim horta aadaad u mahadsantihiin haddaad tihiin daacadda v o a hase aatee aad iyo aad ayaan ugu farxsanahay maanta maadaama aad nagu soo booqateen shirkadda macaani labada kun iyo saddex iyo tobanka ahayd markaan keenay mootada anaga yacni markay ku aan an keenay an dadka u wareeya ayaan ka mid ahayn hadda maanta shacab weynaha maanta anaga hadday naga dhammaadaan annaga ayay na sugaan niyow waxaa marka aniga wax kuwaata leh oo yani aad u fiicana dadka aniga aan aan ka gadanaa mootooyinkan bajaajka ha mootooyinka bajaajka marka xaga ka keentaan aniga indian ka keenaa yani indian waxa waye sanaac oo talyaaniga markiinoo ay koobi ay ka qaataan waa talyaaniga iyo iyo iyo india waa mushtarakiin ay yihiin marka yacni dadka dhallinyarta ee maanta xamar ay joogaan yacni maanta ilaa toban ilaa shan iyo toban kun ayaa maanta shaqa aan siin aniga oo shaqo abuur shaqa abuur ha marka dhallinyartana maanta aaday ugu farxsan yihiin shaqadana maanta aan abuurnay oo magaalada maanta ay ka socoto
okay marka maadaama arrintaa aad magaalada muqdisho ku soo kordhiseen oo mootooyinka bajaajka ah een, qiimo dhimis badan oo inta badan aad qiimahoodana u jaban yihiin raacistooda een, maxaa laga dareemayaa idinka hore shirkada waxaa ahaan kow aan waxaan ku bixinay mootooyinka saddex kun iyo toddoba boqol oo doolaraan gadi jirnay halka moot bajaasha ah halkii saddex kun iyo toddoba boqolaan siisan jirnay alloora dadka soomaaliya ma fikiraan wax- maxay bariima ay ay tahay maxaa sekonta ay tahay bariima bariima iyo sekontaha dadka soomaaliya makala makala yacan makala yaqaanin fiiri aniga markaan oon afahamsan waxaa tan waa bariimo mid kar jiinaasaa jira aan sicirkana aan saas saddex kun toddoba boqoloo doolar u dhexeeya fiiri lain aniga galaali dambe waxaa ka dhacday meesha in eh, dad kale ay nooga daba keenaan sicirkii maalinba maalintii kasii eh, dambayso in sicirka hoos ay u dhacaan marka waa fiirinay in naf ay leeyahan meesha shaqada sidii ah marka hadda aan eh, weli waa sii wadnaa laakiin insha allah waxaa- maalmaha gaabisaa ku yimid soo ma Ha, ha, ha.
Een, marka maadaama een, hawsha bajaajka waxaan ahayn ma qabataan shirkad ahaan wallaahi shaqada waxaan keenaa kawooyinka isboortiga haddii alla ku roon yahay maaliyaalka isboortiga cayaarta cayaartooy ay maanta ay ku cayaaraan iyo kawihii iyo dharka dumarka iyo xabaa- yani alaab aan maanta aan la- la- la sheegi karin karhaama waxaan keenaa hadduu alla ku roon yahay iyo mar- karhaama indian ka keena iyo mid juuka la yiraahdo iyo mid la yiraahdo harqaamada wax lagu talamaya dharka lagu tolo ha ha haye ha marka maxaa samaysaa harqaamo masiy ibisaan ma shaqaad ku abuurtaan dad u Maya, dhigtaan sha- qarxaanka aniga waxaan meesha ee, markaan ka keenay india ee, xabadda waxaan siinaa dadka sicir ay ay ku qancaan marka bakaaraha iyo meel walba xamar markaa aadad karkhaamaha anaga keena ay dad dhalinyarta ay ku shaqaystaan marka shaqo badan ayadana dhinacaas ka soo haddii baxay dhalinyarta dadka walaalahiin haddii lacag ay haysaan qaar waxaan u sameynaa inaan aan deemin markii ay ay helaan inay lacagta ayna siiyaan taasna waa sameynaa insha allah oo macnaha qofku markuu shaqeeyo kadib lacagtii oo tartiib tartiib dhalinyarta iskaga badi soo- aan xamar shaqa ma jiraan laina waxaan sameynaa dhalinyarta markay noo imaadaan ee duruuf ay noo sheegtaan waxaan siinaa adiga inta ay rabaan laba ilaa saddex adiga isbuuc kasta waxaan ka qaadnaa lacag ay tahay labaatan ilaa sh- iyo- ilaa soddon oo dollar Ahay. Een, shirkadda waxaa ay sheegtay inay muddo fog ay dhisneed Ee, magaalada muqdishona ay ka shaqaynaysay ma jirtaa mag- gobollo kale oo soomaaliya ka mid ah?
Ah, ah, gobolada kale waa imaadaan matalan zay Ka- gaalkacyo boosaaso iyo hataa hargeysa waa imaadaan waa naga qaataan karqaamooyinka Mhm.
hataa mootooyinkan ilaa waxaa la geeyaa baydhabo iyo meelahaasna waa la geeyaa iyo laakiin marka kuma dhahay baydhabo iyo buulo kismaayo waa loo qaadaa waa waa- dadaan u dirnaa iyagana lacagta inoo soo dirana u dirnaa iyagana.
Mootooyinka, miya?
mootooyinka ha Miya?
iyo karqaamaha marka faracyaa ku leedihiin oo ma wakiilo
aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad ayuu ahaa oo waraysanayey sheekh nuur maxamed aweys oo ka tirsan shirkadda macaani oo ka ganacsata mootooyinka ama tagaasid ahaan u isticmaasha haatanna boosaaso dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso ayaa dadaal ugu jira sidii ay isu kaashan lahaayeen una abuuri lahaayeen meherado isku xidhan oo xoog badan wariyaheenna magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa waraysi la yeelatay maxamed cali aadan maamulaha guud ee shirkadda ramaas oo shirkad ganacsi oo fadhigeedu yahay magaalada boosaaso ah
ha shirikadda hor iyo horaan labadii kun iyo tobankii baa la aasaasay waxayna ku- waxaanu ku bilownay saddex dhallinyaro ah oo magaalada deganaa oo meherado iska kala jaarjaada iska lahaa oo qaybna macnaha ee, khibrado hore u lahayd ganacsiga bay baan ahayn saddexdeena ku bilownay waxaan go'aansanay in aan bal saddexdeena maadaama aan mid walba khibrad gaara isku lahaa suuqa dhinac ka mid ah shaqadiisa oo muddo dheer joogay in aan bilowno shirkadda asaasno sidaas ganacsiga ku bilowno Eh, khibrad inkastoo aan lahayn hore ganacsiga u lahayn laakiin budgetka aad u yaraa aan ku bilownay marka saddexdeena waxaan go'aansanay in aan horto gacan labaad ahaano marka u horreysay aan ku bilownay shirikadda gacan labaad waxaan ka wadnaa in shirikad kasoo qaadatay dibadda alaab ka keenta aan dib uga sii gadano okay marka alaabta la keeno laga soo gato shirikadaha kale dhowr ciladooda yaryar bay leeyihiin oo caqabada ah caqabada koowaad waxaa ka mid ah ee, faa'iidada oo aad u yar oo aadan shirikaddu ku kobci karin macnaha mustaqbal dheer markaad doonaysid oo inaad meel hiigsigaagu sarreeyo kobaca aad u yaraanayo waqti dhaqsa si fog si dhaqsa ah uma heli karaysid meesha aad macnaha aad doonaysid inaad gaadhid Ee, caqabada labaad waxay tahay ee, shirkad shirkadaha hore u jiray baa jira oo shirkadahaas macaamiilla ah daa'iman markaa tartan baa jiraya suuqa dhexdiisa waxaa jiraysa in shirkadii ee, markaad alaab kasoo jarato shirkad kale oo iyo shirkadaas matalan aad alaabta kasoo gadatay saaxiibo la ahayd oo kale ama cilaaqaad hore lahaayeen in ay qiim ha sh- waxaa jirta ninbaa matalan oo kale adiga laba boqol oo karton ama boqol karton baa shirkad kasoo jiratay ninbaa macaamiil la aha ama saaxiibtinimo horka dhexeysa kun ama shan boqol karton buu ka jartaa qiimo yar buu kusoo siinaya dhinaca uu kusoo furaya Eh, waxaa dhacaysa in qiimihii alaabta lagugu jebiyo adigina waad cusubta suuqa waa cusubta oo macaamiil cusub inaad kasbataad u baahan tahay marka maxaa macaamiil kasbataaba qiimihii baa lagaga hooseeyaa suuqi marka maxamedow sidee baad caqabadaha uga gudubteen dhowr shay baan eegnay suuqa baan daraasadeynay suuqa waxaan ogaanay in dhowr shirkadood keliya ay maamulaan oo alaabta ay xitaa shirkad ganacsiyadii hore ah aysan doonayn alaabo cusub inay keenaan matalan waxyaaba badan oo matalan suuqa ka dhiman baahiyaha suuqaan eegnay marka waxaan go'aansanay in aan laba qaab ku wadno qaybna magaalada alaabta kasoo qaadano qaybna bilownay ganacsiga dibadda ah oo inaan ka keenno marka horreysa yemen ama dubay oo noogu dhow aan bilownay marka inaan ka keenno waa gartay wadamada iminka ood wax ka keensataan waa kuwee
alxamdulilah wadamo aad u badan weye waxaa kamid ah imaaraadka waxaa kamid ah yemen oo stil warshadaheeda aan la macaamilno waxaa kaloo jira turkiga waxaa jira maxaa lahaa sacuudiga waxaa jira shirkada aad u badan wadamo aad u badan baa hadda keena alaabta waa gartay saddex dhalinyaro ayaad ku bilowdeen marka hore ee kambaniga ramaas ka waran hadda ma ballaariseen maadaama shaqadii ay ballaaratay wadamada dibadda oo kale wakiilama ku leedihiin dhalinyaro kale ma kusoo biiriseen ee kambaniga ha ha caqabadaha naga hor yimi markaan alaabta dibadda ka keen waxay ahayd bajetkaaga markuu yar yahay alaab yar baad keenaysaa alaabta yar aad keenaysid matalan laba boqol ama shan boqol kartoon alaabta ka badan noocii aad u baahanta ma ka keeni kartid laba shay buu kaa rabaa alaabta cusub aad keento inaad suuq geliso markaa suuq gelinayso inaad qiimaha dhinto oo aad qiimo hoose ku gado alaabtii marka iyadana still dhibaatadii awal aan kasoo shekeynayna baa taagan oo koritaankaaga yaraana ta kaloo kasii weyn waxay tahay in markii alaabtaasi najaxdo shirkadaadi awood u lahayn in ay sharikadihii waaweynaa la macaamisho oo aysan lacag u hayn waxaa dhacaysa in sharikad kale oo kula tartamaysa oo lacag kaa lacag badan inay sharikadii kale u wareegto oo kaala wareegtaba alaabtii aad ku dadaashay oo aad suuqa ka keentay marka waxay nagu kaliftay taas in aan sameyno raadinno dhalinyaro kale oon isku aragtinahay isku socodnahay oo aan sheerka kusoo darno shirikada sidaa daraaddeed shirkadii waa saasaan ku ballaarinay marka hadda dhalinyaro qurbaha iyo dalkaba kusugan baad ku wadaagtaan kambaniga ha dhalinyaro badan qaybi joogto khaliijka qaybi joogto yurub qaybi joogto jaynaha intaasoo dhalinyaro aad u badan baa hadda sheer kule shirkadda maxaad ka ganacsataan marka hadda annaga waxaan ka ganacsanaa waxyaabaha ugu badan haddii aan ka ganacsan waxay tahay food staffka waxyaabahan dadku cuno matalan ama sharaabka ama confectionarieska ee buskudada shukulaatooyinka waxyaabahaasa u badan annaga marka waxa weeye waxyaabahaasna gaadiidka waxa weeyaan qayb naga mid ah baa hadda ku jirta inaan bilowno baan doonaynaa laakiin waxa u muhiimsan oo hadda anaga sharaabka iyo aan u leeyahay waxay tahay sharaabka keenitaankiisa waxa weeyaan waxyaaba badan oo ama cuntooyinka ee maxaa laha waxyaabada isku cunaan oo confectionarieska ahaa waxay u baahan yihiin wax gaaro laga anna maadaama waddan muslim nahay waxaa u muhiimsan inaan aad u eegnay horta saddex shay waa tan koowaad waxay tahay in shaygu xalaal yahay oo waddan muslim aad kasoo gadato wadamo waxaa jira haddii aan macnaha muslim ahayn oo waxay doonaan cuntooyin ku dara annagu iska ilaalina waxaas waxaan sameynaa wadamada muslimka horta ka keena tan labaad waxay tahay shaygu inuu tayo leeyahay shirkada aan la macaamilno waa shirkada aad u waaweyn oo caan ah oo khibrado kun sana boqol sano ah ilaa boqol iyo konton sano jiray oo alaabta aan ka keenno waa shirkadahaasaan la macaamilnaa keliya maadaama iyagu ay jaha soo arkeen wixii fiican iyo wixii xun maxaad kale oo ku tala jirtaan oo dhinaca ganacsiga aad ku ballaarinaysaa horii horaan waxa weeyaan ganacsigu wuxuu ku ballaartaa marka dadka macaamiisha kaaya macaamiishaada ah kan macaamiisha kaa gata iyo ilaa kan u hooseeyo alaabtii cuna oo macaamiisha guryaha ah markay alaabtaada ku qancaan oo raalli ka yihiin baa adiguna kobcaysaa alaabtii marka waxa weeyaan ganacsigu awal waagii hore wuxuu ahaan jiray shirikadu waxay keeni jireen alaab shirikadda u danaynaysa keliya annaga waxaan ku fikirnaa daa'iman inaan ganacsa dadka macaamiisha ah oo alaabta consumerska oo cunaya u danayno waxaan daa'iman eegnaa xataa waxaa jira laga yaabaa inaan keenno alaabo aan anagu shirkadu faa'ido ugu jirin laakiin dadku jeclaadeen si dadku wax uga faa'iidaan marka qiimaha u weyn anagu leenahay waxa weyn macaamiisha guryaha macaamiisha dadka ugu dambeeya ee cunaya iyo macaamiisha kaloo annaga naga gataba in ay wixii alaab lagu qanco oo la jecel yahay oo daa'iman la doono oo weligeed alahayd suuqa ku jirta tahay taas annaga horta noogu muhiimsan haddeerna mustaqbalka waxaan rajaynayna inaan gobollada kaleo soomaaliya aadna haddii ilahayga idmo sida muqdisho oo kale kismaayo ilahay idinkis faracya ka furanno marka waqtigu saamaxo ilahay idin markuu dadaalo oo wixii uu inku dhanba isbedelaya adduunka maanta adduun internet weeye adduun isbedelaya weeye waa adduun telecommunication adduun technology teknolojiyada aad u horumarsantahay wey ma ahan adduunka waagii hore oo doon yar oo konton tan ah inta la raaco alaab yar meel laga keeni jiro lix bilood la sugi jiray haddeer
aad iyo aad bay umahadsan tahay faaduma yaasiin jaamac oo barnaamijkaasi inoogu soo diyaarisay magaalada boosaaso waxayna la hadlaysay maxamed cali aadan maamulaha guud ee shirkadda ramaas oo ah shirkad ganacsi oo fadhigeedu yahay isla magaalada boosaaso haatanna waa dhinacii sugaanta aan soo qabto heestii kurbo iyo fannaankii yuusuf jeego
kashayda jacayl korkeeda fadhiistay wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya qalbiga kalgacaylka kolqura aan ka xoroobin jecayda jacayl korkeeda fadhiistay wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin haddaad ka bannayd kalkaaga jacaylka nafta nafta nafta nafta ka bannayd haddaad ka bannayd kalkaaga jacaylka nafta nafta nafta nafta ka bannayd koowaad kulahayd ragga kuligii kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa koowaad kulahayd raggan kuligii kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa lab aan karaynin qofka raagintooda ayaa ayaa ayaan kabtoomi karayn ayaa ayaa ayaan kabtoomi karayn manka kohanaya mar walba kulankaado kolkoolin u baahan mar walba kulankaado lab aan karaynin qofka raadintooda ayaa ayaa ayaa kabtoomi karayn ayaa ayaa ayaa kabtoomi karayn manka kohanaya mar walba kulankaado kolkoolin u baahan mar walba kulankaado haddaan kasban lahaa kalsooni dhankaaga hanka hanka hanka hanka korilaa haddaan kasban lahaa kalsooni dhankaaga hanka hanka hanka hanka korilaa koowaad kulahayd ragga kuligiiye kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa koowaad kulahayd ragga kuligiiye kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa koowaad kulahayd ragga kuligiiye kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa
haddaynu intaas kaga nimaadno heestii kurbo iyo fanaanka yuusuf jeego haatanna waxaa idinku soo maqan dhegeystayaal xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaana marti caawa inoogu ah asli xasan cabaade oo ah duuliye ama baylot diyuurada ha kaxaysa waxayna marti inoogu tahay xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga maxamed cabdi sandheere ayaana inoo soo diyaariyey
asli su-aasha kuwaad aan ku weydiinaya waxay tahay bal taariikh kooban iyo dadaalka aad u soo gashay mihnadda aad baratay ee ah duuliyaha haddaad wax nala- nagala wadaagtid أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أديقي ولا محمد عبديو iyo dhammaan shaqaalaha saxaabtaada idil oo v o e da ka wada shaqeeyaan salaanta islaamka ayaan idinku wada salaamayaa marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xiga waxa weeyaan walaalo een, horta anigoo taariikh ahaan waxaan ku dhashay een, magaalada bulaburde een, gobolka hiiraan waxaana ku koray muqdisho iyo baydhaba iyo ereada waayo maadaama aabay allah u naxariistay uu booliiska ahaa dadkii booliiskana marba meel baa loo bedbedeli jiray marka een, ah, waxbarashadeydii horta dugsiga hoose ilaa sare waxaan kusoo qaatay soomaaliya een, ah, kadibna waa iyadii ugu dambeysay waxaan maaragtay een, ka qayb galay saad la socotaanba ciidankii cirka ayaan ku biiray anigoo markaa haddana correspondensa ama onlineka hadba siduu ruuxba u yaqaano oon kula xiriirayay xagga jaamacadaha een, ah, ugu dambeyntiina halkan maraykan aan ugu dambeeyey waa iyadii ugu dambeysanoyinkii badanaaba lifekeyga halkan oo ugu badnaa Een, ah, waxaan ka baxay een, jaamacad maaragtay ku taala austin oon onlineka oon wax uga baran jiray Een, waxa weeyaan ah, businesska bus administration ee counsinka ayaan ku bartay oon xaggaa bachelor ku qaatay markii dambeetana waxaan uu kusii watay een, master degree ayaan kaga qaatay Een, haddana waxaan aad baan waxbarashada runtii u jecelahay anigoo busy oona howsheedana aad iyo aad u badan tahay ayaan haddana een, ah, university of north texas oo forward ku taala ayaan p a ka qaatay physician assistance labadi kun iyo afartii Een, ah, kadibna halkan dhakhtar halkan aan ka shaqeeyaa marka howlahaygana way badan yahay runtii waxa weeyaan intaa keliya kuma ekaade marba meeshii ay jihada igu qabato oo aan filayo inaan wax dadkayga ugu qaban karo ayaan waxbarasho ahaan hadday tahay iyo wax kaalmo kale ay tahay dadkayga wax ugu qaban karo ayaan ku dadaala walaal waan gartay dadku waxay kugu yaqaaniin eh, duuliyanimada amaba inaad pilot ahayd eh, soomaaliya bal arrintaa haddaad eh, sii faahfaahisid oo dhegeystayaashaada ah, u- u- maaragtay usii sharaxdid waa run een, ah, waxa weeyaan hamigeyga waagii hore wuxuu ahaa runtii waxaan degenayn xerada aviazione ama aficione hadba ruuxa si u yaqaano xerada ciidanka cirka ayaan degenayn ana wuxuu ahaa qolaha runwayga ayuu xigay marka waxaan arki jiray diyaaradaha dagaalka oo ay degaya kacaya degayaan arki jiray anigoo aroorta hore runtii maskaxda markay fresh tahay iyo waxbarashada aada u wanaagsan tahay wax qaban karaysaa xid markaad dooni jirtaa inaa wax aad xisadiso aan intaan kursi soo qaato banaanka usoo baxo ayaan daawan jiray anoo wax baranaya yaa hamigaa i galeen dhihi jira ilaahay oo ha i dilin anoon duuliyo noqonin oon garoonkan ka kicin kusoo kusoo dejinin diyaarad hamigayga kaasoo ah marka i galay waan dharari jiray intaan iskuulka ka dhameynayo markaa nasiib wanaag waxaa nasiib u yeeshay een, ah, madaxweynihii soomaaliya naxariista janna allaha siiye maxamed siyaad barre ayaa jaanis weyn runtii aan ka helay anigoo runtii ka codsaday in maaragtay aan inuu doonaya inaan noqdo duuliyanimo oo ama duuliye aan noqdo marka su-aalo fara badan baan runtii isdhaadhaafsanay iyo jawaabo oo runtii maaragtay ila kaftamayay allah u naxariistay uu yiri hawshan waa hawl adag oo waa hawsha ragga weeye maxaa kugu dhaliyey ma u malaynaysaa inaad kasoo bixi karaysa haddaan ku ogolaado iyo yacni wuxuu rabay inuu ogaado inay iga dhab tahay in kale marka markuu arkay in maaragtay niyadayda aada ugu adag tahay oo aan doonayo aan iri xitaa haddaad ii yeeli weydo ood ii saxiixi weydo waalidkay baan ku khasbaya in dibadaha la ii diro aan soo barto markuu arkay inay iga dhab tahay naxariis jan allah si ayuu ii ogolaaday saa ayaan maaragtay u- oo ciidankii cirka ugu biiray markii horena tababaro kaloo military iyo waxaas iyoan soo qaqaadan jirno dugsigii shanaad baan ku jirnay maasha allah halkaasaa ciidankii cirka ugu biiray marka een, ayaan duuliyana ku noqday gabadhii ugu horeysay soomaaliya oo diyaaradka cisaalkaasaan ku noqday marka waddankeed wax kusoo baratay markii ugu horeysay waxaan ku bartay soomaaliya waxaanu lahayn een, dugsiga tababarka diyaaradaha ee xerada aviazioni ku yaalay oo xitaa dad aji- ajaanib a lagu tababari jiray oo ta- ka mid yihiin burundi ayaa ka mid ahayd oo duuliyaal looga soo saaray dugsigaas dugsigaasaan ku biiroon galay oo aan markii ugu horeysay aan ku qaatay een, shahaadadii koowaad kadibna kadibna waxa weeyaan training ayaa la iisoo diray een, ah, dugsi ah, american airlines waa wada academy american airlines oo halkan ku taala oon anigaba hadda dugsiga aan ka baxay akademigaas agtiisaan deganahay waayo waxay xusuus weyn bay iigu tahay intaasoo sano maraykan aan kasan deganahay waa dugsi aada iyo aada international u ah oo duuniyaasha adduunka oo dhan ay yimaadaan oo halkaas tababar lagu siiyo marka halkaasaan shahaadadeedii aan ku qaatay oo aan ku qaatay diyaaradaha waaweyn oo xamuulka airbus three hundred twenty ayaan kabtanimadeedii ayaan qaatay marka alxamdulilah taana haddana weli hadda inkastoona aanan ku shaqaynin hadda waxa weeyaan shahaadada kabtanada waa inay every six months lixdii biloodba waa inay duulaan si ayna shahaadada uga dhicin copilotkana waxa weeyaan sanadkiiba mar marka lixdii biloodba mar baan maaragtay si ayna shahaadadeeda uga dhicin ayaan duulaa marka alxamdulilah de kulleyba rajoon baan rajeynayna wadankeena markuu hagaaga siyan ama tababaro halkana aan ka noqday waxaan ahay instructorna waan ahay waan ka qaatay shahaadadaas oo macalinimada oon dad duuniyaal soo saari karo oon rajo weyn ku leynaa wadanka markuu si fiican noogu hagaago saan usoo saarno arday fara badan oo duuniyaal ah oon tababarno insha allahu waan gartay waxaad sheegtay in markii aad arrintan ku fikirtay madaxweynihii dalka aad kala hadashay caqabado aduu aad macnaha lagu fuday markii dambe inay jireen marka laga soo tago jacaylkaas iyo in lagu maaragtay hirgeliyo fulintiisa marka laga soo tago barashada hawsha yani shaqadan baylodnimadu caqabado kale ma lahayd oo adadag oo marmarkaa dhiir marmarka kuu keenay inaad ka joogtid wallaahi waxyaabo runtii dhib badan xagga waxbarashada kalama kulmin ee keliya maaragtay maskaxiyan marka waad garanaysa qof markuu wax aanan wadanka lagu hayn jirin markay wax ku cusub yihiin siiba haween ahaan xagga dhanka haweenka laga eego dadkii ragga qaarkood waa way maaragtay wax weyn maskaxdeed ku noqonaysaa sidee ku dhici kartaa qof dumara duuliya sidee u noqon kartaa oo hawshii ragga ay u qaban kartaa rag fara badan waan kala kulmay ay doonayaan yacni in mana badneen ay doonayaan in niyadda ay iga jebiyaan ay yidhahdaan waxan waa adag yaha waa waa shaqo rageed weeye runtii waxba waktiga asaga luminin ma noqon karaysa duuliye maarmaa wax kale iska baratid waxaan adig kugu adkaanaysaa ana markaa niyadaydaba qofka markuu hadaf leeyahay waxa wuxuu jecel yahay in hadafka uu ka salgaaro ana niyadayda waxaan idhi insha allahu tacaala arki doontaa sidaasaad ileedihiin laakiin niyadda igama jebinaysaan idinkoo indhihiina shantaya ayaan idin tusi doonaa anoo qof haweena inaan hortiina ku duulo ayaad arki doontaan insha allah ilaahay la gabad qabtay dadaalkii aan dadaalay iyo maaragtay maadaama maan waxa weeyaan xisaabta qofka waa inuu xisaabta aada ugu wanaagsan yahay xisaabtaan aada u jeclaa maadadaas marka in ilaahay buu ii fududeeyey macalimiin fiicanna waan helay oo niyadda aada iyo aada igu sii dhisi jirtay maasha allah grand schoolkii markaan dhiganaya aada iyo aada macalimiintayda waxay ahayd macalimiin heer sare boqol kiiba boqol waana u mahad celiya waxayna heer waxay iila taagan yihiin waalidkii oo kale waayo macalinka waa waalidka markii dambena oo practicekii aan bilaabayna wuxuu ahaa waxay ahaayeen maaragtay macalimiintaydii waa macalimiin runtii weliba xagga diintana ku salaysnaa bay ahaayeen aada iyo aadna igu encourageed gareyn jireen wayna ila dadaaleen ilaahay amarkii iyo dadaal aan aniga maaragtay aan aada iyo aada u dadaalay ayaan heerkaa ku gaaray alxamdulilah waan gartay aan u tago khadka telefoonka ee magaalada st paul caasimada gobolka minnesota waxaa ku jira cabdiraxmaan ciise kaahin oo ah ganacsade gaar ahaan mukhaayadaha aadka u heerka sarreeya ee maartay soomaalida gobolka minnesota ee ka tilmaaman cabdiraxmaan kusoo dhowow barnaamijka waxaan adigana ku weydiinayaa bal waxyaabihii guushaas dhinaca mihnadda amaba shaqada kuu fududeeyey waad ku mahadsan tahay saaxiibkay muxuu qura maxamed aad baan u salaamayaa casli duliyaha qaaliga horta barnaamijkan waxaan jecelahay inay dee ka faa'iidaystaan maxaan qoraa dhalinyaradu saaad sheegta hore usoo sheegtay aniga waxyaabaha igu dhaliyay waxa weeyaan hamigeyga oo maaragtay xagga customer serviceka amba maaragtay dad jacaylka amba bulsho jacaylka ah sidii maaragtay maxaan qoraa dhaqankeena iyo maxaan qoraa cuntadeena iyo waxyaabaha wanaagsan ee lagu yaqaano dadka soomaalida in aan hore u mariyo waxay ahayd markasta maaragtay hamigeyga marka taasi si aada u gaadhid waxay kugu qaadanaysaa wakti badan jaranjarooyin badan yaad yaad maxaan ku raha aada koraysaa laakiinse waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan inaad leedahay aragti dheer oo mataqaanaa halkeed ku socotaa halkeed gaari kartaa taasi ayaa madaragtay aad ku gaari kartaa meel maxaan ku raha fiican waan gartay waxaad iminka furtay farac labaad ood ka furtay caasimadda gobolka minnesota st paul hore waxaa uga furayd magaalada minneapolis oo ah xarunta ganacsiga magaalada ugu weyn gobolka riyadaada mustaqbalku maxay tahay riyadeedu waxay tahay in madaragtay maxaa laydhahaa aan ka faa'iidaysto fursadaha qaaliga ee jira madaragtay waktiga casriga amba maraykanka amba adduunka meel kasta ay noqoto in makhaayaddan ay noqoto makhaayad ku taala magaalooyinka waaweyn ee maxaan ku raha maraykanka oo dhan haddii ay noqdaan mataqaanaa caasimadaha amba kuwa kale caadiga ayaan jecelahay in laga madaragtay labaatanka sano soo socda inay noqdaan sida kuwa macdonaldska amba maxaan ku raha berger kinga amba subway sida caas makhaayada madaragtay makhaayadaha dee caankii la yaqaano inay kamid noqon karto maxaa yeelay waa wax de mataqaanaa aan haybad u leenahay haddii aan nahay madaragtay dadka soomaalida marka waa wax dhib yar haddii loo dadaalo waan gartay wax su-aalaad u qabtid martida barnaamijka asli asli horta maxaan kuraa wa wa am very impressed si fiican baan ula dhacay maxaan kura sheekadeeda marka halka su-aale mataqaanaa nacam aan isleeyahay dhalinyarada gabdhuhu ay isweydiinayaan waxa weye nacam caynkeedu qofku waa inuu sidee u ekaado marka asli waxay tiri waxaan kamid ahay ciidankii cirka ee maxaan kora ayay ka bilowday marka ciidanka cirka markaad arsinaysa parashutekii waxaa kugu soo dhacaya mataqaanaa ino dowliyuhu mataqaanaa wuxuu qaataa basically waa maxaan kora waa waa arrin dhib badan marka arrintaasi way kuu sahalsay madaragtay muuqaaga iyo iyo inaad qof sport markii hore ahaan jirtay ha walaal cabdiraxmaanow waxa weeyaan aniga kubaddan cayaari jiray basketballka tiim weliba xaafadda xamarjeja baan oo cayaari jiray tiimkana kabtan anoo ka ahaa volleybalkan cayaari jiray tenniskan cayaari jiray orodada waan jeclaa xaafadaha dhexdeeda inaan ku hor orodo sports ku sameeyo aad baan qof sportivaan ahaa runtii aad waad adag oo aad jirkaan ka shaqaysiin jiray kaana aad bay ii caawiday waan gartay aad baad umahadsan tahay haatanna khadka telefoonka ee magaalada minneapolis waxaa ku jira sadiiq maxamuud oo isagu dalka maraykanka dugsi sare kaga baxay jaamacad kaga baxay haatanna ah macalin ka mid a macalimiinta iskuullada sadiiq soo dhowow bal khibraddaadii markaad ardayga ahayd iyo waxaad ka sawiranaysay nolosha iyo meenta meesha ay arrintu taagantay
waxa weeye ani waa mahadsan tahay maxamed waxaan kaloon salaamayaa martida marti sharafta ku jirta barnaamijka asli xasan cabaade iyo cabdiraxmaan kaahin waxa weeyaan anigu halkan waxaan imid anigoo maaragtay nin weyna oo labaatameeyo da-deeda ay kusii dhowdahay waxbarasho soomaaliya waan kasoo qaatay laakiin maynan way kala go-nayd qaxi kadib iyo ka horba way kala go-nayd marka dugsi sare aan galay dugsigii sare marka qoraalka si fiican baan u aqiinay dugsi hoose dhexe ayaan kasoo dhigtay soomaaliya marka marka halkan imid waxbarashadu way kala go-nayd kologii marka waxay noqotay inaan anagoona afkii aqoonin afka ingiriiska waxbarashaduna aynan ishaysanin aan iskuolkii galo marka waxay noqotay inaan dadaalo oon afkii isku dayo inaan saddex sano gudahood dugsigii sare ee afar afarta sano lagu dhiganay inaan saddex sano gudahood ku dhameeyo waxaan sameeyey marka akris badan baan samayn jiray librarigan tegi jiray oo buwaagtan akrin jiray wargeysyada ayaan soo qaadan jiray oon akrin jiray xitaa maalinkaan shaqaynayo intaan shaqada kasoo urursada wargeysyada ayaan akrin jiray marka akris dheeraada oo badan ayaan samayn jiray si aan waxan iga maqan iyo waxbarashadan iga kala go-day aan u buuxiyo u kabo marka dadaal dheeraad ah hadee jeerna qofka ardayga ah ama qofka doonaya inuu wax noqdo waxaa laga maarmaana saaxiibada way sheegeen inuu ahaado qof han leh doonitaan iyo rabitaan leh ujeedada iyo wuxuu doonayana ay u cad yihiin waxa uu doonayana uu doonaya inuu ka guul gaadho tallaabooyinku qaadi lahaa si uu ugu galgaadh uga guul gaadho inuu inuu qaado tallaabooyinkii uu ku guulgaadi lahaa waxa dhanna marka waxay isooga soo urursanaysaa qofku inuu discipline leeyahay dadaal iyo dheeraadana uu sameeyo xogna uu raadiyo sabir iyo dulqaadna uu sameeyo waxan uu sameynayo una caddahay wuxuu doonayo inuu sameeyo waan gartay wadadii loo marayay waxaasna uu ku dhaqaaqo intaas baan eh, ayaan leehay waan gartay S- si kooban haddaad isu barbardhigtid xilligiinnii markaad dugsiga sare ku jirteen micnaha ardaydii xilligaas iyo ardayda xilligan farqiga u dhexeeya ama kala duwanaanshaha okay xilligan xilliga xilligaygi waxaan ahay maaragtay waxaan islaahay kooxii u horreeyey ee dugsiyada gobolka minnesota soo galay baan yaan yaan ku jiray ama kooxihii badnaa qaarkayo waxaan da da ahaan waxaan ahay sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan da dad waaweyn baanu ahayn kuwa yararna way jireen sida runta laakiin waxaan ahayn dad waaweyn oo dhulkii kusoo caqli haystay oo hanle oo doonaya inaan wax noqono oo dhici karta marka qaarkood eh, qaarkayana isla maxaa dugsi sare idin dhex dhigay da-da waa ka weynaateena dadku odhan karaan laakiin waxaasoo dhan maanaan dan ka geli jirin waan u dulqaadan jiray waan u dhaba adeegi jiray afku wuu nagu adkaa luqaddu way nagu adkayd qur-aanku wuu nagu adkaa laakiin waxaan nagu adkayn doonitaanka aanu doonayno inaan guul gaadhno ayaa nagu adkayn doonitaanka iyaga ayaa wax kasta ka adkaa doonitaanka aan doonayno inaan jaamacad dhamayno ama dugsi sare dhamayno ayaa ka dheeraa ama ka culays badnaa ama ka adkaa dadku waxayna odhanayaan ama eh, inaanu ku niyad jabno dugsiga ho- dugsiga sare ardayda hadda joogta kuwa badan waxaad arkaysaa ayagoo waxbarashada aad ugu sarreeyaan afka si fiican u yaqaana eeg heli kara darajooyinka ugu sarreeya dugsiga sare ka heli kara ayaynan sameyn wadadii loo marayey eh, waxaynan sameynayn wixii laga rabay inay sameeyaan oo ah inay shaqada layliga ama shaqada guriga ka shaqeeyaan inay wax akriyaan inay discipline yeeshaan oo meel fadhiistaan inay doonaan inay wax noqdaan rabitaankaasa ardayda qaarkeed hadda ka maqan kuwa badan halkanay ku koreen iskuulaadka si fiican bay markaad u fiirsato eh, darajooyinkooda kuwa ugu sarreysay noqo- noqon karaan laakiin waxaa ka maqan inay discipline yeeshaan oo meel noqdaan oo dad hanloo me- ujeeda higsanaya noqdaan dad hanle oo ujeedo leh inay noqdaan baa ka maqan baan islaahay Eh, waan gartay labadaasaan ku kala duwannahay Eh, waan gartay Eh, waa arrin jirta oo inta badan dadka ka shaqeeya gaar ahaan iskuulladu ay sheegaan inkastoo arday yaryaro da ah oo macnaha dadaalkooda iyagu la yimaadaan ay jiraan Eh, wax su-aala maad u qabtaa eh, asli li waa mahadsantahay walaashay aad baan ku salaamayaa midda koowaad midda labaadna waxa weeyaan waa hawl maaragtay taariikha samaysay oo ku saabsan dee gabadh soomaaliyeed oo eh, xilli weliban hore eh, eh, doontay inay noqoto gabadh taariikh gasha oo eh, maaragtay is- eh, waxbarashooyinka ugu adka adduunka ka guul gaadha marka ardayda iskuulaadka aan ku hayno waxaa ku jira arday saa kuu sheegay Eh, waxbarashadoodu sida runtaa sarreysa oo fahmo badan oona waxbarasho ayna dhib ku haynin laakiin han hankii baa ka maqan ujeedadii baa ka maqan meelay u socdaan bayna garanaynin waxaa dhici karta talana inaynaba si fiican u qaadin wadadaas oo kale maxaad kula talinahay Ah, walaal sadiiq waan kaa qaaday salaamtii anigana intaasoo kale ayaan ku odhanayaa jazaaka allahu khayran walaal een, ah, runtii sidaad sheegtay weeye ardayda maanta jirta iyo ardayda waagii hore annaga generationkeenii laba kale yihiin waxa weeyaan opportunity fara badan bay leeyihiin ardayda maanta dibadaha jooga waxyaabo aanaan heli karin wadankii markaan joognay ayay aada ugu sahlan tahay halkan laakiin waxaad aragtaa horta badanaa way ka faa'iidaystaan maasha allah soomaalida waa dad aad u maskax furan waxa weye dad waxa weye maasha allah iskuul kastay ku jiraan waa dadka caruurta ugu heer sarreysa weeyaan xagga maaragtay darajooyinka markii la eego subject kastaba laakiin way jiraan in badan oo maaragtay ah, ayagoo sidaad sheegtayba n gaari kara n hadafkooda ama tacliinta heer sare ka gaari kara ayayna maaragtay waktigii iska luminayaan aynan wakti siinaynin oo way jiraan dadku isku dhex jiraan ardaydii qaarna qaar wanaagsanna waa la helayaa qaar maarata waktigooda iska luminaya maalaa yacni oo mar dambe ka qowmameeya oo haddana dib ka bilaaba way jiraan marka waxaan kula talin lahaa aniga ardaydeena soomaaliyeed ee dibadaha jooga ama gudaha horta kuwa gudaha jooga aad bay u dadaalaan waan arkaa mar kasta websiteyadaan ka fiiriyaa isagoo dagaaladaa soconaya qaraxaas dhacay wax kasta ayay haddana weli waxbarashadoodii khayr allah siiya ay ku dadaalaan oo jaamacadihii ka qalin jabinayaan maasha allah waa wax aad iyo aad loogu faano Een, haddana laakiin dadkan dhulalkan nabadgelyada jooga ee jaaniska fara badan la siiyey oo weliba xitaa maaragtay een, waxbarasho bilaasha helaya een, ama haddii kaleeto ama ay codsan karaan laga bixin karo yacni waxa weeyaan inay ka faa'iidaystaan waa wax waajib ah waa inay ku fakaraan berito ilan halka dalkan umaynan dhalanin ama ha ku dhashaan ama ha ku koro kulli shay yarjic ilaa aslihi waddankeennii ayaan ku noqon doonaa biidni illah haddii ilaahay raalli ka noqdo ilaahayna nabad ha nooga dhigo waa inay ku fakeraan berito markaad ku noqotaan dalkii maxaad caruurihii dadkii hadda dagaaladii ama wixii ka dambeeyey ama ka hor iyagoo inta intaan dagaalada dhicin yaryaraaba ku ku dhex korayba ama ku caqliyaystay maxaad uga faa'iideyn kartaan aada wax barataan dalkaaga iyo dadkaaga maxaad uga faa'iideyn kartaan waa inay yiraahdaan waa inayna waktiga iska lumayn waa inay ku dadaalaan qof walbaba wuxuu baran karo uu niyad u hayo waa inuu ku dadaala oo marba waxaan arkay arday fara badan intay jaamacadda bilaabaan oo hadhowna ay meejirkii bedelayaan ile way igu adkaatay ma doonayo wax kalan baranaya wakti iska luminayo waxaan ku adkeyn lahaa inay go-aan marka hore ka gaaraan niyad ma u haysaa mar waxaas ma doonaysaa inaad barato waxa weye waa real goal markay leeyihiin iyo waxa weye real goal and unreal goal qofku wuxuu doonaya ama saaxiibkiis baa waxaa barta xuli ana waxaasaan baranaya hadhow markuu isku dayo waxa weye ruuxii kuma wanaagsan maadadii wuxuu doonaya inuu barto hadhow hadana dib soo bilaabay waktigii inta ka lumay samooyin uu leeyahay hadana wax kalaan baranaya waa inuu marka hore go-aan adag uu fariistaa uu maaragtay saas istakhaarina haddii uu ka tukadana waaba kasii wanaagsan tahay uu doonayo inuu waxaa barto inuu waxaa ku dadaalo waalidkana inaynan ku khasbin aynan dhihin hooyo ama dhakhtar noqo ama aabo ama engineer noqo ama waxa ina iyaga ay maaragtay go-aanka u gaarin ilmihii waa inuu go-aanka isaga gaaro isaga ilaa og qofku wixii baranaya waa isaga eh intaasaan kula talin lahaa waan gartay ugu dambayntii asli su-aasheeda ugu dambaysa waad soo hadal qaaday inaad haysatid licenska aad ku noqon kartid tababare dadka kala sii bara sida loo duuliyo dayuuradda ilaa iminka wax tallaabood u qaaday arrintaas oo ku saabsan dowladda soomaaliya intaad la xiriirtay qorshaha inaad usoo jeedisay ama aad isla bilowdeen aduu wax qorsho ah dowladda soomaaliya waxa weeye walaal horta hore hadda waxaa taliyaha ciidanka cirka ah double pilota generaal maxamuud sheekh cali ayaa ka ah taliyaha ciidanka cirka ah waxaan dhegaystay markii maaragtay xafladeenii kasoo wasan guradii soo wareegtay ayaan dhawad ee february shan iyo tobankeedii ayaa khudbadiisii ku jirtay yacni mustaqbalka inuu aada iyo aada runtii uga fakarayo wuu soo hadal qaaday in loo baahan yahay duuliyaal oo la tababaro diyaaradan u baahan nahay runtii wuu soo hadal qaaday waxa weeye aniga diyaar baan u ahay laakiin waxa weeye insha allahu tacaala kolleyba horta markaad nabad buuxda hesho ayaad wax kasta samayn kartaa insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajeynayaa waddankeena nabad buuxda inaan helno nabadgelyadana wax kasta shay qaali o weeyaan lama helo nabadgelyada nabadgelyo markii la wax kasta iska imanaya niyadii way ku jirtaa inaa arday fara badan aan soo saaray intay naftaa igu jirta insha allahu waayo waddanka wuu u baahan yahay ciidan buu u baahan yahay xagga cirkaha badda dhulka wax kasta u baahan yahay siiba aniga waxa ikhuseeya waxa weeyan xagga dulimaadka diyaar baan u ahay marka la ii baahdo insha allahu tacaala inaan waddankaygii nabad ku tago haddii ilaahay cumri noo gaarsiiyo insha allah caafimaadkana weli waaban haystaa waayo duuliyaha marka caafimaadka uu ka liito uu caafimaad ku dhaco shahaadadiisa way dhacaysaa automatically waa alxamdulilah so far caafimaadkaygana wuu wanaagsan yahay insha allahu waan gartay aad baad u mahadsan tahay asli iyo cabdiraxmaan ciise kaayin iyo sadiiq oo labaduba kaga jiray gobolka minnesota adaa mudan walaalayaal
mar kale aad bay mahadsanyiin asli xasan cabaade oo iigu warramaysay iyadoo joogtaa gobolka waa magaalada dallas ee gobolka texas iyo labadii cabdiraxmaan ciise kaahin iyo sadiiq maxamuud oo iyaguna joogay gobolka minnesota haatanna waxaanu kusiisaqaynaa gebagabadii barnaamijkaasi oo anigu idiin soo gudbinayay ismaaciil xuseen farjaraan ka codsada wararka caalamka kuwoodii ugu doorkana ismaaciil mahadsanid maxamed doorasho ayaa ka socota dalka israa'iil ra'yi ururintii u dambeysay ayaa muujinaysa in xisbiga likuud ee ra-iisul wasaare netanyahu uu dhowr kursi ka dambeeyo isbahaysiga uu hogaamiyo isaak herzog labada dhinac ayaanu midna haysan aqlabiyadda loo baahan yahay oo ah koob iyo lixdan kursi waxaanay taasi keenaysay ama keentay aan idhaahde olole cusub oo labada dhinac ay ugu jiraan sidii ay u soo jiidan lahaayeen ururo iyo taageerayaal dheeraad ah wariyaha v o a scott bob oo jooga jordan ama jerusalem oo doorashooyinkani ka soo warramaya ayaa sheegaya in doorashadani ay noqon doonto tii ugu adkayd ee dalkaas soo marta madaxa wadaxaajoodka hubka nukliyeerka iiraan ayaa sheegay in dalka iiraan oo dhinaca iyo maraykanka iyo dalalka kale ee xubnaha ka ah wadaxaajoodku inay gaadheen isfaham guud kaas oo ku saabsan inta badan arrimihii laga wada hadlayey aad iyo aad baad mahadsantahay ismaaciil haatana dhinacii kaalimaha sugaanta waa heestii marwo iyo fanaanka xasan gacan
arageena kala maqan muqeena kala dheeri maankeena wada jira isku muuqashadeeni damala dhabbay noqon inka faalka soo baxay milagiyo dabayshuna idma meerta weeya marinku xidhan yahay muska ooda laga gurin harunila sug caashaqahanba waygu maray intuu marinku xidhan yahay muska ooda laga gurin harunila sug caashaqahanba waygu maray gana sheekada waxay markhaatiya muruqiyo ilmaala la kala muquushi ka baqan gamcaha maran maxriyaan kugu dhicin iska samir maruuro ilaahay baa maqan xigana sheekada waxay markhaatiya muruqiyo nimaala la kala muquushi ka baqan gamcaha maran maxriyaan kugu dhicin iska samir maruuro ilaahay baa maqan marinku xidhan yahay muska ooda laga gurin warulila sug caashaqahanba waygu maray
heestaasi marwo iyo fanaanka xasan gacan waxay u dambeeyeen barnaamijkii waa go'aankaaga oo caawo talaadaha oo kale aad ka dhegaysataan toddobaad walba khamiistana sidoo kale isagoo aan wax ka bedelay aad dhegaysataan inta ka horraysase waa anigoo ah maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibadda v o a oo idin leh intaynu beri lixdii iyo barkaroodnimo kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.